waxaa jira dad khalkhal gelinaya nabadgelyada ummaddani ay ku seexato ee aynu annaguna mas-uulka uga nahay shacabka waxaannu u sheegaynaa inay nabadgelyadu ilaashadaan waayo annagu hadhiya habeenba waan idiin soo jeednaa hadhiya habeenba nabadgelyadiinnaannu ilaalinaynaa waannu u dhaarsannahay nabadgelyada ummaddan inaannu ilaalinno waa naloo dhaariyey waxaa nasiib darro ah qof intuu qarankan u dhaartay haddana dhaartii ilaawa war dhaarta ha ilaawinaanu leennahay shacabkana waxaannu leennahay nagu garab taagnaada nabadgelyadiinna duisku waa inamadiinnii ciidamadu waa inamadiinnii waxay u soo jeedaan hadhiya habeen ay ilaalinayaan waa nabadgelyadiinna waa sidaa ugu seexan lahaydeen carruurtiinnu wax ugu baran lahayd u ganacsan lahaydeen baannu u soo jeednaa wax dibindaabiye ah oo booliiska iyo ciidamadu ay ummadda u geysanayaan ma jirto laakiin ka gaban mayno qofka dibindaabyada u geysanaya waxaannu leennahay shacbow ka dibindaabyada u geysanaya nala ilaali oo nagala hor joog nabadgelyadarrada uu wado